wasaaradda beeraha hirshabelle ayaa duleedka degmada jowhar ka furtay guri loogu talagalay waxsoo saarka khudaarta gurigan oo ka samaysan shabaq iyo beri la isku geeyey ayaa lagu beeray noocyada kala duwan ee khudaarta kuwaasi oo lagu waraabiyo ceelbiyood meesha laga hirgeliyey mid ka mid ah dhallinyarada kambaniga loo xilsaaray hirgelinta beertan ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu dhisayo guryo kale oo lagu barbaariyo dalagyada muhiimka ah inaan dhisno greenhousekan aad arkaysaan oo ilaa iyo shan xaba ahaa tan waa meeshii ugu horreysay aan ka bilownay sidaad aragtaan waa greenhouse-kii iyo wixii nersariga loo yaqaan iyo shabaqiisoo la socda sidoo kale halkaas maxaan ku idhahdaa ceelkii ayaa qabyo ah iyo soolarkii iyo wixii kale la socday sidoo kale waxaa eedan qabyo inoo ah hal hektar oo greenhouse-kan ka dambeeya oo asigana drip irrigation ama tubooyinka waraabka tifqinta loo yaqaano la saari doono ilaa iyo qaybtani waa hal qayb afartii qayb oo kalena ayagana sidoo kale shaqadii ayaa ka socota ayagana waan gaari doonaa insha allah waa mahadsan maxamed bashiir qaasim wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabelle ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go-an tahay horumarinta waxsoo saarka isagoo ugu baaqay iskaashatooyinka inay ilaashadaan guryaha loo dhisayo waxaan leenahay beeralaydu waa arin lagu dhiirigelinayo waxaan aaminsanahay in gu iyo dayr kastaba qudaartaasi ay anficaysa dhammaan degmadan jowhar iyo guud ahaanba hirshabelle waxaan leeyahay qof kastow wixii lagugu qabto oo lagugu saacido inaad adigu xafidato oo ay shaqaysan adaa lagaa doonayaa wasaaradduna way ku kormeeraysaa hadday noqon lahayd greenhouse hadday noqon lahayd gannaan la dhiso hadday noqon lahayd cagaf lagu siiyo midaad leedahay ma aha midaad bulshadu ugu shaqaynaysa waa lagu kontaroolayaa n g o-ga shaqadaan wado ama kambanigu waxaan leeyahay inaad dardargeliso sida ugu dhaqasiyaha badan ayaan ku faraynaa aadaan u mahadsan wasaaradda beeraha hirshabelle ayaa wado dadaallo lagu dhisayo guryo cusub si loogu barbaariyo dalagyada muhiimka ah